bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada warkii oo idinkaga imaanayo radio muqdishow codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo xubnaha aqalka sare ee maamulkaasi ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya madaxweynayaasha maamulada puntland iyo kalamudug ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo halkaasi oo dhowaan uu ka furmi doono shir dibahisiin ah oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka magaalada gaalkacyo safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa sheegay in doorashada soomaaliya ay gogolxaar u tahay mustaqbalka in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod kulan lagu taageerayay qoondada haweenka ay ka heleen xildhibaanada aqalka hoose ka imaanaya jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada maraykanka iyo waxa ay ka bedeli karto siyaasadda dalkaasi wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan mudaharaadyo ayaa weli waxuu ka soconayaa gobollo ka mid ah dalka maraykanka iyadoo gobollada qaarna ay ku sii fidayaan mudaharaadkaasina looga soo horjeedo madaxweynaha cusub ee donald trump intaasi waa qodobada warka ugu doorka roonaa haatanna isagoo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyeedeeyey geeridii ku timid doctor xasan xaaji cali mire oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dhexe ee soomaaliya kaasi oo xalay ku geeriyooday magaalada colombus ohio ah ee maraykanka madaxweynuhu waxa uu qoyska iyo weliba guud ahaan soomaaliya uga tacsiyeeyey geeridii ku timid doctor xasan xaaji cali mire waxaana ilaahay uga baryay inuu jannadii fardowsa ka waraabiyo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo xubnaha aqalka sare ee maamulkaasi ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo ay ku soo dhoweeyeen garoonka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya warkan waxay noo faahfaahinayaa nuur saciid axmed
wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble oo ay ku jiraan sideeda xubnood ee aqalka sare u matalaya maamulka hirshabeelle ayaa waxaa garoonka caalamiga ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho soo dhoweyn kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jamcaale madaale oo wafdigan kusoo dhoweeyey caasimada hiirshabeelle waxaan is leeyahay alxamdulilaah raggaa u curtay gabdho iyo wiil iyo intaba odayaal iyo akhyaarba marka haddii ilaa yidhahdo waxaan is leenahay hadda kadib hiirshabeelle maaragtay xuquuqdeedana cirka ku malaalaadi doonto jidadkeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeedana hadda kadib waxaan is leeyahay xiliyada ugu horrayso ayuu madaxweyne ayuu qaato jaa intaa hadda isla joognuuba uu ka hadlahayaba jaa waa bilowyey horena waxaan hubaa inuu u bilaabay xuquuqdii banaadirna maanta farqiinay ku jirtaa hadda kadib haddii la sii waayana annagu waa idinku sinnay saan u qaylinaynay laakiin alxamdulilaah dad nala qayli karo nalana yaqaano ayaan helnay maxaa yeelay diriska waxaa la yidhi xuquuqda diriska kale cidda kaafo xaqaysan kugu leeynaa diriska kugu leeya wasiirka amniga qaranka ee dowladda soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo dhoweysay wafdiga ka socda maamul goboleedka hirshabeelle
wixii intaas ka baxsanna waxaan ka sugaynaa madaxweynaha maamulkiisa waxqabad iyo horumar maamulkaas uu ku tiigsada ayaan ka sugaynaa annagana wixii nagaga soo aadan insha allahu tacaala waa buuxin doonaa amaasantiin waxaan rabaa inuu madaxweynaha kusoo dhoweeyo madaxweynaha maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle uu door weyn ka qaadan doono sidii uu gobolka banaadir ku heli lahaa xuquuqdiisa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta guddoomiyaha gobolka banaadir hase ahaatee guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa xuquuqda kaa maqan sanataradii u doodi lahaa ayaa maanta kuu keenay horta la wareeg gobolka banaadir insha allahu tacaala insha allahu tacaala ma sii dulmanaan doono mana yeeli doonto hirshabeelle in xuquuqdii walaalahood ee gobolka banaadir ee ay lahaayeen inay maqnaato inaad marka soo dhaweysaan inaad maxuu ahaa dejisaan inaad maxuu ahaa inay ka dhex muuqdaan ayaan rabnaa senatarada baarlamaanka soomaaliya wafdiga magaalada muqdisho soo gaaray ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle lagu doortay sanatarada maamulkaasi u matalaya aqalka sare ee dalka nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
waa tahay waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo puntland oo gaaray magaalada gaalkacyo halkaasi oo shir uga furmi doono hase yeeshee kulan lagu taageerayey qoondada haweenka ay ka helaan xildhibaanada aqalka hoose ee ka imaanaya jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo aadan maxamed aadan kismaayo ayaa warkan magaalada kismaayo kasoo diray
kulankan oo ahaa mid lagu taageerayay kootada haweenka ay ka heleen doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamanka ee ka socota deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo maalintii saddexaad islamarahaantana ay haweenka jubbaland kuraasta ugu badneed ay ka heleen aqalka hoose ee baarlamanka cusub ee soomaaliya iyadoona loo asteeyay in ka badan toban kursi qaar ka mid ah haweenka ayaa tilmaamay in jubbaland ay cagta saartay wadada cadaaladda sidii ay haweenka kootadooda ay ku heli lahaayeen iyo xaqiijinta kootadooda waa kuwan qaar ka mid a haweenkaasi oo ay ugu horeeyaan suleeqe axmed naaji iyo caasho siyaad iyo xubno kale oo haweenka ka mid a oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada kismaayo anigoo ku hadlaaya magaca suwaali oo ah gudoomiyihii somali women leadership initiative caasho cabdulla siyaad waxaan ku faraxsanahay maanta in aan joogo magaalo madaxdii jubbaland oo ah kismaayo oo aan markhaati ka ahay hab socodka iyo wanaagga oo u socdo doorashada ee u socoto iyo sida ay gabdhaha u tartamayaan ee u soo baxayaan siciida hadalkeeda anuu hadalkayga kor saaraayo ayaan haddana waxaan anigana ku boorinaa siday iyada ugu boorisay in galmudug ay caddeeyaan liiska gabdhaha oo ay soo saaraan reserve seatskii amase gabdhaha loogu talagalay inay ku tartamaan weli wax annaga noo cadna ma aha wax u cad guddigana ma aha doorashooyinka soomaali weynna wax u cad maaha marka waxaan ka rajaynayaa madaxda iyo oda dhaqameedyadeena qaaliga ah ayagana reer galmudug gabdhaha meesha joogay reer galmudug intaba in ay isxilqaamaan oo gabdhaha kuraastoodii laga dhigo si gaar ah meel loo dhigay gabdho ku tartamaan oona la dedejiyo wakhtigana waa nagu socoyaay horta jubbaland aad bay gabdhaha u qiimeyn maanta gabdhaha inta soo baxda waxaan qiimeynaya inay tahay shan gabdhood shalna waxaa noo soo baxay saddex gabdhood maantana waxaa noo soo baxay saddex gabdhood maya maanta laba gabdhood noo soo baxay shalna saddex baa noo soo baxday waxaan kaloo rajaynaynaa inay toban kale soo baxaan dadaalka jubbaland madaxweynaha maxamed maxamed maxamed islaan oo ku dadaalaya sidii ay gabdhihii usoo bixi lahaayeen dadaalkoodii ku haya gacantana ku haya gabdhihiisi usoo bixi lahaayeen aad baan isagana u mahadinaynaa jubbaland soo faar gabdhaha waxaa muxuu ahaa naloo qabtay ama naloo xiray oo reernala kaga dhigay sagaal kursi soo gabdhaha waxay ka haystaan sagaal kursi oo reserved by women soo macnaheedana waxay tahay gabdho keliya inay kuraastaa sagaalka ah ay ku tartami doonaan dabcan gabdho kalena dee waa sugaynaa ismaayo waa magaalo aad iyo aad ugu horeysa inay gabdhaha number one ka dhigaan doorashadiina way socotaa shalay waad maqasheen saddex baa soo baxday gabdhood maantana labaa soo baxday waxaan rajaynaynaa tobanka kalena inay isdabaxi doonaan intay doorashada ka dhammaanayso wayna diyaar u yihiin jubbaland madaxdooda sare iyo madaxdooda hoose iyo guddiga doorashooyinka dhammaan waa diyaar bay u yihiin aadan maxamed salaad raadiah iyo telefishinka qaranka magaalada kismaayo
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo halkaasi oo dhowaan uga furmayo shir dib u heshiisiin ah oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalada magaalada gaalkacyo haddaba waryaheenna cabdirasaaq maxamed axmed ayaa iminka qadka si toosa ugu jira cabdirasaaq haddii aad i maqasho haye maxaa caawa ka soconaya magaalada gaalkacyo
waa mahadsan tahay muddo afartan iyo kow cisho ay magaalada gaalkacyo ka soconayeen dagaalo iyo colaado u dhexeeyey maamulada galmudug iyo puntland islamarkaana sababay khasaare isugu jir dhimasho ee dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii ay dagaaladani bilowdeen magaalada gaalkacyo maanta soo gaaray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo cabdikariin xuseen guleed ay weeliyeen xubno ka tirsan golahooda wasiirada iyo baarlamanka madaxweyneyaasha ayaa iyagu siyaabo kala gooni gooni ah loogu soo dhaweeyey waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ugu horeyn madaxweynaha puntland oo isagu kusoo hormaray magaalada gaalkacyo ayaa mar ka hadlaya ujeedka socdaalkiisa waxa uu ku sheegay inay tahay mid la xiriirta sidii loo soo afjari lahaa xiisada coladeed ee weli ka ogan magaalada gaalkacyo loola dhamaystiri lahaa waxyaabaha sababay dagaalkani soo noqnoqday ee inta badan udhexeeya maamulada galmudug iyo puntland sidoo kale madaxweyne guuleed ayaa isna dhankiisa sheegay in ujeedada socdaalkiis u yahay mid ku wajahan dhamaystirka heshiiska ay magaalada guba ay ku kala sixideen madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland iyo sidii loo soo afjari lahaa colaada magaalada gaalkacyo waxaana madaxweyneyaashu caawa ay kulamo gooni gooni ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ay kala matalaan si ay uga dhaadhiciyaan inay qaataan nabadda waxaana labada madaxweyneba ay si islamida ugu dhawaaqeen inay iyagu u diyaar yihiin qaadashada nabadda iyo hirgelinta xabajoojinka hirgasha gudaha magaalada gaalkacyo taasoo ay sababtay in kumanaan ama dhammaan qosaskii ku noolaa magaalada ay weli ku dhibaataysan yihiin daafaha magaalada gaalkacyo iyagoo naftooda kala baqanaya dagaalada iyo colaadaha ka jira magaalada gaalkacyo ee loo xaal waayey maalmaha soo socda ay ugu horreysa maalinta biriha ayaa la filayaa in kulamo dib heshiisiinada ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland iyagoo ay weelinayaan ama gooddoog ay ka noqon doonaan heshiiskooda madaxda dowladda federaalka soomaaliya qaarkeed iyo xubno ka socda beesha caalamka isku soo duubo heshiiskan iyo imaanshiyaha madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland ay soo gaareen magaalada gaalkacyo ayaa iyadu waxay dilo nabadeed ku abuureysaa shacabka magaalada gaalkacyo iyagoo ka walaacsanaa dhibaatada iyo saameynta ay ku yeesheen colaadaha afartan jirsaday ee ka soconaya magaalada gaalkacyo kuwaasi oo intii ay socdeen ay ku nafwaayeen boqolaal dalar sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad fara badan islamarkaana ay ku barakaceen in ka badan laba boqol oo qoys oo ku laba boqol oo kun oo qoys oo ku noolaa gudaha magaalada gaalkacyo waxaana dagaaladani ay saameyn ku yeesheen isu socodkii dhaqaaqyada ganacsiga ka jira gudaha magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran taasoo sababtay in sarakac uu ku yimaado qiimaha maciishadaha kala duwan la kala jirto magaaladasan gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho gaalkacyo
aada buu umahadsan yahay cabdirasaaq maxamed axmed ayuu ahaa oo iminka qadka si toosa ugu jiray isagoo markaa warbixin naga siinayay madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo galmudug oo gaaray magaalada gaalkacyo safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa sheegay in doorashada soomaaliya ay gogolxaar u tahay in mustaqbalka ay dalka ka dhacaan doorasho qof iyo cod ah hadalkan ayuu jeediyey safiirka qoraysi lagula yeelanayay barnaamijka kulanka jimcaha oo ka baxa telefishinka qaranka soomaaliya
Somali gelişmekte olan bir ülke. Henüz daha kurumlarını tam olarak e, Soomaaliya waa wadan hadda ku jiro marxaladii ee, kobcinta bugün Somali'nin durumunu fragile olarak e, tanımlıyoruz. Ama 2012'deki e, saas durumla darteed ee, maxay ahayd, laguma qiyaasi karo adduunka intiisa kaleeta laakiin markii loo fiiriyo labada kun laba iyo tobanka oo mashruucyadii ugu waaweynaa anaga aan ka bilaabno soomaaliya haatan run ahaantii waxaa uu soomaaliya ka jiro isbedel aad iyo aad u weyn dhanka ee, maxay ahayd ganacsiga ee, dhinacyo badan ee, alxamdulilah ilaahay ayaa isku mahad kale ilaa haatanan maxay ahayd dhanka amniga problemyo aad u waaweyn oo dhibaato aad u weyn noo keena weli maan arkin alxamdulilah e, yılmadan laakiin eh, anaga mar kastaba geleceği için çalışmaya devam eh, ediyoruz.
anagoonan daalin anagoonan isdiibin ayaan Gerçekten waxaan 14 bin kişinin, wadna, 14 bin 5 kişinin e, aracılığıyla inan, milletvekilleri e, howl seçilmekte. Bu hawsha soomaaliya aan ka wadno 2012'de 135 dhanka kale hata su-aasha haddaan usoo noqdana Yani kendisi maahantii markii loo rakamları fiiriyo doorashooyinka hadda karşılaştırdığımız zaman tobankii ilerlemeyi afar kun görürsünüz.
xildhibaan Eh, soomaaliyeed inşallah, eh, ayaa bütün soomaaliya umudumuz laga dooranayaa 2020 yılında waana horumar aad u fiican normal ee bir, keena- eh, ee- ee- ee seçim gaarta ülkede soomaaliya yapabilmek.
Een, waxayna taas cadaan ee cadeynaysaa saadaashan ayna tusaysaa in labada kun iyo labaatanka soomaaliya ay gaari doonto doorasho caalami ah een, ayadoo xisbiyadii shacabkii
qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada maraykanka iyo waxa ay ka bedeli karto siyaasadda dalkaas haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada baydhaba ayaa u warramay wariye siraaji
Een, haddaan ka hadlo aragtideeda ku aadan eh, doorashada eh, maraykanka eh, wax badan aan la soconay een, shaashadaha caalamka iyo adduunkana waa la soconay waxaan ka mid ahaa eh, dadkii Hillary Clinton taageerada u ahaa se ahaatee een, maadaama laga guuleystay eh, Donald Trump eh, waxaan isleeyahay hadalladii uu dhahayay inay ahaayeen keliya kuwa uu ku soo jiidanayo eh, dadka caddaanka ah hase ahaatee maadaama hadda madaxweyne uu noqdo waxaa laga yaabaa in wax badan uu bedelo waa laga- annaga haddaan soomaalina saameyn ayay nagu nagu yeelanaysaa sababtoo ah dadkeena iyo walaalaheena ayaa eh, waxay haystaan lasha maraykan ah Eh, waxaan leeyahay isbeddelka wuu imaan doonaa isbeddel fiican ayaan rajaynaynaa dadka waxaan leeyahay welwelka badan la iska daayo aad aa umahadsantihin t v-ga qarankana wuu mahadsan yahay ee way bafaday inaan ku hadala fikirkeygo ee maaragna ka guulaysadowka isu ka guulaysaday lanka leeraw donald trump ee madaxweynenimada ee dalka maraykanka ee aragtida titay way waha maaragnada mid eed iyo eed maaragnada ana sii korna aqbalad anan sii korna waa mid ee, hadalladiis cadcadaayay isindhansi isinkuwar haytanba aragaasemu ee wala isuu sheegay khaasatan mayba sheegay maaragnada dadka leeraw soomaalida ka nool ee ee, gobolka maaragtay minnesota in isu sheegayso toosa inyo eeyin maaragna dad oo maaragna ee, ee, ka lug leh arrimo maaragna diinta aan ka lug lahayn intiyo isu ku sheegay bismillaahi raxmaani raxiim Een, haddii anaka bilaawo magaagay een, magaagay miba le reexasanool ee u daawid een, miba ahaa dhalinyarada reer baydhabo haddii anaku dhiibada fikraday oo ah een, guulay een, guuli oo nahay deeri donald trump ana miba kumid ahay taareyaasha hillary clinton laakiin kelmido oo ana inta badan eitanku ka horjeediya mahayn inaysu mar walba diiradda saaray musliimiinta oo usa eedna aan dhaliilay ololadiiska oo unka dambeena haddii usa minnesota ka hirina intiisan guulaysano ma haytay haddii isu guulaysaday inay oo nahay ku irab tira doona soomaali oo dib dambe latiya hanin saara doona maraykanka kelmadaas kelmadaan eed in xanuujiday waan eed aan dhibsaday haytay markaan een, habahowka donald trump een, eeda aan kukumo laakiin may ero lahaay dadka oo soomaalida ahoo wadamada maraykanka ka nool een, joojiyey dhibaatooyinka isin wadaan iyo mudaxaraadiyada een, because wal kasta dhiyaayan waana ilaahay qadare insha allah kolna may dhigi korta inay fikradiisa haata bese inuusa jiididahaya codka dadka Eh, haddii aan ku bilaabo fikirkay ka eedan eh, doorashada maraykanka kudhiyadii oo ka tartamaya hillary clinton iyo eh, donald trump maba eedan ka faraxsanaa ingis aqba donald trump sababtaan ka faraxsana ma ee eh, inaan taageerahay manaha eh, shaksiyadiis laakiin mayba fashal yahay sartiik arsanayti agaalka cad ee maraykanka oo yoo dhan ujeedadii haytaysi oo meelaraaisu muslimiinta lakbaabay lahaaye marka saxaqiiqe oo cad yaman sheegay inuusa toosna la dagaalami doono dadka muslimiinta marka maybas laaha mayba la sharbaa doonaha bur iyo biyo
waa runtaa su-aal fiican oo muhiima waaye waxaan u arkayaa donald trump yani guusha uu gaaray aad baan usoo dhaweynayaa waxaanu ku faraxsanahay waayo systemkii iyo brosaifkii iyo wax alaal wixii asigii soo maray asigay qusaysaa laakiin ka guulaysi guusha uu gaaray boqol kiiba boqol waa soo dhaweynayaa
kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ee gobolka baay oo aragtidooda ka dhiibanaya doorashada maraykanka halkaad warkaasi kala socoteenna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda liibaan xuseen haynoo guudmaro mudaharaadyada ah looga soo horjeeda madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka oo ka soconaya dalka maraykanka
halkaanu taagannahay waa cedar iyo riverside n galabtii shanta galabnimo ilaa iyo haatan ay saacaddu ay marayso n eh, sagaalka habeennimo mudaaxaraad oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda jaamacadaha minnesota iyo dadka muwaadiniinta ku nool gobolkan minnesota mudaharaadkaasi ayaa waxaa wehelinayey muslimiin aad u fara badan islamarkaasina hadalladooda ay ku candacoonayeen ayaa waxaa ka mid ahaa donald trump ma doonayno isnaabnaceebka wad- qaxootiga looma diidi karo haddaba si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah jaaliyaddii soomaaliyeed oo aan kala kulmay ayagoo mudaaharaadkii ka soo qayb galay hadalladooduna waxaa ka mid ahaa sida tan haa waxaa ugu banaan baxaynaa waa tan trump oo cod aan aqliyad ahayn qaatay oo anagana aanan aaminsaneyn shacabweynaha maraykanka dhan ayna aaminsaneyn waxay ila tahay wax haddii dilmuqa- wa- inu- eh, waxba oo anaga aaminsaneyn inuu ku qaatay codkiisa ma u malaynayo waxa anaga taageersana inay yihiin waana kasoo horjeednaa ina kasoo horjeedna dartiisaan u banaan baxoona waxaan u soo baxnay waxa ay tahay dhiibka dadka iyaga lagu geystay maanta baska dhexdiisa ma magaalada minneabolis intaasoo dumaroo baska ku jira baa xijaabkoodi lala xiijiyey intaasoo dumaroo ka adeeganaya warmaadka ayaa xijaabkoodi lala soo xadi- lala soo xanibay marka wayba sigteenba waxaannu ka dood qabnaa dhibkaas nagula hayo in nagala dayo
een madaxweynaha la doortay buu ka soo horjeedaayo donald trump een dadku waxay ka xanaaqsan yihiin sida wax u dhacayaan een waa og tahay electoral vote-ka baa looga qaaday hillary clinton laakiin popular vote-ka annagaa ka horrayna two million camal baan kasii horraynaa waxaasoo dhan baan ka xanaaqsannahay maanta annagoo isugu nimid mudaharaadka ka dhacaya sida riverside iyo ardada jaamacadda oo loogu eh, hortegayo donald trump sida uu maaragtay dadka soomaalida een, hadallada xunxun uga fidiyey marka een, waxaan rabnaa mudaharaadyadaan oo kaleeto in laga hortago dad- ninkaaneyto een, dadkii uu u dhaartay eh, waxyaaba badanoo xunxun buu samaynaya marka insha allah halkan macaha waxaan joognaa sida riverside area waxaa leeyahay mudaharaadkaanu qayb ka nahay waxaanu ka soo horjeednaa master donald trump waa diidnay waxyaalahan ku diidayna waxaa ka mid ah inuu annakoo muslimiin oo soomaaliya oo maraykana inuu halkaas waxaa la yidhahdo nagu caayay oo maaragtay yidhi waa isis isis ma nihin daacish ma nihin dad muslimiinaa nahay oo amerikaana so we are not terrorists we are american people waa ka soo horjeednaa noomor dram waxaynu ka soo horjeednaa wuu noo soo galay wuxuu yidhi hala tarxiilo hala laayo ha laga saaro waddanka marka waa- anagu noo soo dhigto dad masaakiin ah waa ka baqaynaa mana doonayno dariiqada anagaa iska lah dariiqada anagaa iska lah khalaas waxaan usoo baxnay mudaharaad aan ka qayb galaynaa oo donald trump oo madaxweynaha maraykanka loo loo doortay Eh, sidaa ogtihiin muxuu dhahay eh, meksikaanka soomaalida muslimiinta dhammaan dad oo ninoo caddaan ahayn waddanka wuu ka celinaya wuu taageeraya anakana waa kasoo horjeednaa maalintii labaad ee gobolka minnesota ka socota mudaaharaad looga soo horjeeda donald trump dadyow aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay ayagoo ku lugaynaya waddooyinka ugu waaweyn oo loo yaqaan freewayga ninety four east iyo west ee loo xiray halkaasi ay lug ay ku soo qaadeen galabtii shanta galabnimo ayay soo bilaabatay
waa tahay liibaan xuseen ayaa warkii ugu dambeeyey war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaarayna intaa ayaanu kusoo hakin doonaa ciddii warkan seegana waxay dib uga lugan kartaa haddii ay rabto radio muqdishow dot net